إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waan insha allah kusoo jirnay kitaabkii xisnulmuslim qofka muslimka dhufayskiisa uu shaydaanka kaga gaashaamanayo waxaana ku jirnay adkaartii oo iftitaaxa ducaau listiftaax ducaau listiftaax waxa weeyaan adkaartii ayaan ku dhex jirnay oo qofka markuu salaada xirto allahu akbar yidhaah ducooyinkii uu aqrinayey oo ducooyin badan ah ducooyinkaas ayaan ku dhex jirnay waxa weeye marka ducadaas waxaan soo gaarnay ducada saddexaad oo wajahtu wajiya liladii fatara samaawaat ducadaas waan akrinay casharka horan ku akrinay laakiin dhowr lafdi ayaan fasiraynaa insha allah oo ku dhex jirtay oo u baahneed xoogaa bayaan amase caddayn dheeraad ah lafdiga koowaad oon rabna inaan caddayno waxay tahay lafdiga ah labayka wa sacdayka maxay tahay macnaheeda labayka wasacdayka maxay tahay macnaheeda labayka wasacdayka labayka waxa weeyaan iqaamatan bacda iqaama iqaamatan calaa daacatika bacda iqaama ilaahow daacadaada ayaan ku nagaadaa amase iqaamatan bacda iqaama waxa weeyaan daacadaadaan ku nagaadaa ajiibidda aan ku ajiibayo ayaan ilaahayo ku nagaana weye ijaabatan bacda ijaaba asalka waxa weeyaan min labba ayaa laga keenay oo labaykada oo ah makaankiiyuu ku nagaaday halkaas ayaa laga keenay makaankii min waxa weeyaan min alaba bilmakaani makaankiyuu ku nagaaday waxa weeyaan ayaa asalkeeda laga keenay marka waxa weeyaan iqaamatan bacda iqaama calaa daacatika ilaahow daacadaada ayaan ku nagaadaa nagaasho nagaasho kale kasii dambaydo waxaa kaleeto la yidhaahdaa in la yidhahdaa ijaabatan bacda ijaaba ilaahow waan ku ajiibaa oo waxa weeyaan amarkaaga ayaan ajiibayaa waana isku macno haddii amarka alle haddaad ajiibtana daacadiisii weeye waxaad ku suganta marka labayka intaasaan uga gudbaynaa wa sacdayka ayaan ku xijinaynaa laba macno ayay ku fasiraan culummada xadiidka waxa weeyaan sacdayka in la yidhaahdo saacidnii bidaacatika ilaahow daacadaada igu gacansi inaan ku addeeco ilaahow igu gacansi saacidnii bidaacatika yaa rabbi ilaahow daacadaada igu gacansii musaacadatan bacda musaacada gacansiin gacansiin kale ka dambaydo oo inaan ilaa qofkan ilaahay gacansiin daacadiisa ku gacansiin qofkaasu ilaahay ma caabudi karo marka waxa weeyaan ilaahow daacadaada igu gacansii musaacadatan bacda musaacada gacansiin gacansiin kale ka dambaydo oo mar kasta ilbiriqsi kasta ilaahow daacadaada igu gacansiiyo tawfiiq isii macnahaas waa mid macno kaleeta ayaa jira oo waxa weeyaan in lagu fasiro oo la yidhaahda waxa weeyaan saacatu daacataka ilaahow daacadaadaan taageeraya waa ballanqaad saacatu daacataka musaacadatan bacda musaacada ilaahow daacadaadaan taageerayaa taageeri taagid kale taageerid kale ka dambaydo marka waxay noqonaysaa ballanqaad qofkii uu ballan qaadayo ilaahay daacadiisa inuu waxa weeyaan garab taagnaanayo oo waxa weeyaan hiil iyo hooba uu ku bixinayo daacada ilaahay oo uu garab taagnaanayo saasay noqonaysa labadaas macno ayay ku fasiraan culummada xadiidka oo mathalan xaafid ibn xajar oo kale saacatu daacataka taas macnahaas ayuu sheegay waxa weeyaan caynina macnaha horeto oo ahaa saacidnii bidaacatika labada macno marka waa sawaab in la yidhaahdo ilaahow daacadaada igu gacansii iscaadan bacda iscaadin gacansiin gacansiin kale ka dambaydo iyo in la yidhaahdo waxa weeyaan saacatu daacataka ilaahow daacadaada ayaan taageeraya oo taageerid taageerid kale ka dambaydo oo aanan ka suulayn labadaas macno marka ayaan taasna uga gudbaynaa waxaa soo haray oon rabno inaan bayaanino kelimada ah washaru laysa ilayka washaru laysa ilayka lafdigaas inaan bayaanino horta marka ugu horeyda culummada muslimiinta ee ahlusunna waljamaaca waxay itifaaq ku yihiin sharta iyo khayrka labadaba allah xaggiisay ka ahaadaan oo wax kastoo sharahoo koonka ka dhacaya iyo wax alla waxa khayr dhacaya waa wax alla soo qadaray waxaan alla qadarinu koonka kama dhici karaan koonka ilaahay baa iskale waxaan alla qadarinuna kama dhacaan oo waxa weyan arkaanul iimaan ay ka mid tahay qofku inuu rumeeyo wax kastoo koonka ka dhacaya alla inuu hore u qadaray intaas markaad ogaato ka gadaal wa sharu laysa ilayka macnaheedu ma ahan sharta adugu ma adan qadarin ma ahan ogow laakiin macnuhu waa maxay afar macnay ku fasiraan culummadu midda koobaad macnaha koobaad oo ugu caansan wa sharu sharta laysa ilayka ay laa yutaqarabu bihi ilayka adiga laguguma dhowaado sharta laguguma dhowaado waxa weeye qofka shar sameeye kuugu soo dhowaamaa wa sharu sharta laa yutaqarabu bihi ilayka waa macno macnaha labaadna waxa weeye wa sharu laysa ilayka ay laa yascadu ilayka wa inamaa yascadu lkalimu dayib shar haddii la sameeyo acmaasha sayi-aadka dadku sameeyaan waxa weeyaan shartaasu ilaahay u korime laakiin camalka saalixa ilahay xaggiisu u koraa camalka saalixa ilaahay xaggiisu u koraa wlkalimu ayib waxa weeyaan ilayhi yascadu lkalimu dayib ilaahay xaggiisa waxaa u kora kelimaadka dayibka ah oo wan wanaagsan laakiin shartu ilahay xaggiisa uma korto marka wa sharu laysa ilayka wa sharu sharti laa yascadu ilayka kuusoo korima waa macnaha labaad macnaha saddexaad wa sharu ilayka ay wa sharu laa yudaafu ilayka ilaahu sharta adiga laguma nisbeeyo allah rabulcaalamiin marka la tilmaamayo waxaa la yidhahdaa khaaliqu samaawaati waalardi waxaa la yidhaahdaa rabu jibriila wa mika-iila wa israafiila la yidhahdaa laakiin lama yidhaahdo khaaliqu lkhanaasiir ilaahay weyna doofarada kii abuuray weeye isagoo abuuray haddana ilaahay looma tiriyo marka la tilmaamayo ilaahay makhluuqaadkiisa waa weyn kuwa sharafta leh kuwaasaa loo tiiriyaa laakiin lama yidhaahdo allah subxaana wa tacaala khaaliqu lkhanaasiir alle doofarada iyo waa kan abuuray saas looma yidhaahdo waxyaalaha sharta ilaahay looma nisbeeyo ta'aduban ayagoo laga idab qaadanayo oo layska ilaalinayo waxa weeyaan in ilaahay weyna subxaana wa tacaala dhankiisa lagu gafo macnahaasuna waa macnaha saddexaad macnaha afraad waxa weeyaan sharta xikmadaada marka loo fiiriyo sharba ma aha wax kastoo alla abuuray waxa weeyaan ilaahay xikmadiisa marka loo fiiriyo shar ma ahan oo shar maxdiya ilaahay ma abuuro wax alla abuuro makhluuqa wax ugu dhib badanoo makhluuqu dareemi karaan waa naar marka la fiiriyo xikmadda ilaahay waxa weeyaan xikma ku jirta oo waa maxay dee kaafirkii alla caasiyey oo ilaahay amarkiisa diiday waxa weeyaan in la ciqaabo waxa weeyaan waa xikma markaas dhinac haddii shaygaanu shar ka yahay dhinacu xikmay ka yahay ee shar maxdi ah ilaahay ma abuuro afartaas macno ayaa taasna lagu fasiraa taasna intaas ayaan uga gaabsanaynaa waxaan ku xijiraynaa wax yar bayaaninaynaa ana bika wa ilayka maxay tahay macnaheeda ana bika wa ilayka ana bika ey ana aniga astajiiru bika adigaan badbaado kaa dalbanaya wey wa ilayka ey altaji-u ilayka adaanna ku magan gelaya macnaheeda waa saas ana bika wa ilayka aniga adaan badbaada kaa dalbaya anaan adaanna ku magan gelaya kelimadaasna intaas ayaan kaga gudbaynaa tabaaragta waxa weeyaan waa waxa weeyaan kayrka ilaahaya batay wey tabaaragta ilaahu kayrkaagaa batay weeye kahura khayruka wa tacaalayta alla waa saraydaa marka xadiidka horaan u akrinay laakiin alfaadaas ayaan waxaynana bayaaninaan ugu laabanay marka ducooyinka qofku salaada marka uu xirto uu ku furfuranaya waxaa ka mid a middaan allaahuma raba jibriila wa mika-iila allaahuma raba jibra-iila in la yidhahdana waa sax jibra-iila jibriila ilaa toban luqaa ku bannaan ugu yaraan allaahuma raba jibraa'iila wa mika-iila wa israafiila faatira asamaawaati waalardi caalima algeybi washahaadati anta taxkumu bayna cibaadika fi ma kaanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnika inaka tahdi man tashaau ilaa siraadi mustaqiim weliba salaatuleilka nabiga sala allahu caleyh wasalam marka uu soo kaco habeenkii salaatuleilka marka koobaadba ragcada koobaad ayaduu ku furfura jiray wuxuu dhihi jiray nabiga allaahuma raba jibraa'iila malaga leraa jibraa'iil rabbigiisiiyo allaha abuurayo allaha abuurayo wa mika-iila malaga leraa mika-iil allaha abuurayo jibraa'iil waa malagii waxa weeyaan waxyiga loo soo dhiibi jiray oo rususha ilaahay weynaa subxaana wa tacaala uu ugu soo dhiibi jiray waxyiga mika-iilna waxa weyaan malagii roobka waxa weeyaan weeye oo ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dhiibo wa israafiila israafiil allah abuurayo israafiilna waa malaga ka dhawaaji doona buunka adduunka dhan ku rogmanayo adduunka dhan marka la rogayo buunka waxa ka dhawaajina waa malaga israafiil ladha hadhow marka addoommada lasoo bixinana asaga ka dhawaajinaya faatira asamaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulalyaalka allihii abuurayo waxa weeyaan fatara waxaa la yidhahdaa abuuris aan waxba ka horrayn oo shay looga qiyaasta uusan jirin allihii abuurayo faatira asamaawaati ciraryaalka allihii abuurayo waalardi dhulka allihii abuurayo caalima alghaybi waashahaada waxa addoommada ka qarsoon iyo waxa u muuqdaba allihii ogayo qeyb marka lagu leeyahay alla wax ka qeyb kuma jiraan ee addoommada waxa weeyaan waxna ka qarsooyin waxna u muuqdaan marka allaha ogo weye waxa addoommada ka qarsoon iyo wax u muuqdaba ma ahan alla waxa ka qarsoon wax u muuqda alla wax ka qarsoon maba jireen marka waxaad leedahay caalima alghaybi waashahaadati waxa addoommada u muuqda iyo waxa ka qarsoonba allihii ogaayo anta adigaa taxkumu kala xugminaa bayna cibaadika addoommadaada dhexdooda fii maa shay ayaad ku kala xugmin kaanuu addoommadu ay ahaayeen fiihi shayga dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa addoommadu waxaad ogsoontahay maanta aaday isku khilaafsan yihiin sidaasayna isku khilaafsaneen muddo dheer inta adduunkuu ka rogmanayana saasay isku khilaafsanaanayaan waxa weeyaan waxay isku khilaafsan yihiin kufri iyo iimaan shirki iyo tawxiid sunno iyo bidco xalaal iyo xaaraam daaco iyo macsi way iskhilaafsan yihin saasay isku khilaafsan yihin waxa weeyaan kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun koox kastaana waxay ku faraxsan tahay waxay haysato koox kastaaba yahuud iyo nasaara waxay leeyihiin lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara yahuud waxay leedahay qof aan yahuud aanu janno gelima kirishtaanku waxay leeyihin qof aan kirishtaan aanu janno gelima waxa weeyaan muslimiintii toddobaatan iyo saddex kooxood inta noqdeen koox kastaa waxay leedahay dariiqii alle waa midkaas aan wado wax alla waxa ka soo horjeedaana waa dalaal iyo inxiraaf marka ummadda waajib waxaa ku ah dariiqaygan inay kusoo leexato waxa weeyaan koox ogol inay inta kitaabka alle iyo waxa weeyaan sunnada nabiga miisaan ka dhigato ay ogolaato in miisaankaas lagu kala baxo daacadnimo uu ogolaato ka koox ahaanna ma jirto shaksi waa jiraa ilaahay weynaa subxaana wa tacaala wa isagu hanuuniyo oo ogol wax kastoo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga khilaafsan inuu ka tago waa jiraa waana mana suulayo ilaa qiyaamuhu uu soo dhowaado dad sidaasa iyo koox sidaasa laakiin koox dhammaan isla magac sheegato kulli wada diyaar ah ma arkaysa lagama yaabo koox kastaan waxay ku leedahay annaga hanqaltaag naguma jiro xag gacantaan ku haynaa dadkana waajib ay ku tahay inay gadaalkeenna kusoo faylaan halkaasay taagan yihiin marka ilaahay baa kala xugminaya adiga marka waxa weeyaan berri kooxnimo waxba kuu tari mayso waxa maanta wax kuu tarayaa waxay tahay inaad ilaahay u calacasho isku dhiibto oo tirahda ilaahayow addoommada berri adaa kala xugminaye ilaahw waxa isku khilaafaan aniga dariiq xaqa waafaji nabi maxamed saasuu dhihi jiray sala allahu caleyh wasalam anta taxkum adaa kala xugminaya bayna cibaadika addoommadaada dhexdooda fii maa shaygii kaanuu ay ahaayeen fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa ihdinii allow i hanuuni limaa shay allow igu hanuuni ukhtulifa la ysku khilaafay fiihi dhexdiisa oo min alxaqi xaq ah biidnika idankaaga ilaah igula hanuuni ilaahow idankaaga oo idanka qadariga weeye ilaahow iwaafaji wey xaqa oo tawfiiqdii allow iwaafaji amran dariiqa xaqa alla waana amray sharcan sharcan alla waaba amrayba laakiin ilaahu qadarkaaga ii qadar inaan dariiqa sawaabkaa waafaqo oo xaqa aan waafaqo ilaahu iwaafaji wey biidnika idankaaga ilaahu igula hanuuni inaka adiga tahdi waad hanuunidaa man tashaw qofkaad doonto ilaa siraatin jid jidkaasoo mustaqiimin toosan qofkaad rabto adiga dariiqa mustaqiimka ayaad ku hanuunidaa nabi maxamed sala allahu caleyh wasalam habeen kasta waxa weeyaan sidaas ayuu ku bilaaban jiray salaatuleylka waxa weeyaan isagoo rasuulkii allah oo macsuum ka ah inuu baadiyoobo ka waran adiga oo waxa weeyaan aakhiru zamaan jooga oo toddobaatan iyo laba firqo waxa weyan dhinacyada kaa taagan yihiin oo shan iyo labaatan makarofon dhinacyada kaa xiraano mid kastaa kuleeya dalaalaad ku sugan tahay haddaad inta ismahadido xabadka garaacato oo tiraahdo aniga hanqaltaag iguma jiro waxay tusaydaa inaadan qof aakhiro u diyaargaroobay ahayn waxayna tusaydaa dariiqii nabiga inaadan hayn waxayna tusaydaa inaad nasiib ku leedahay falaa ya'manu makr allah ila alqowmu alkhaasiruun makriga ilaahay iyo ciqaabka ilaahay aamin kama noqdaan dadka khasaaray maahan dadka kale qof khasaaray unbaa aamin ka noqda waxa weeyaan qof aamina oo aan hanqaltaa ku jirin oo asagu isla fiican waa qofka dadka u ayaan daran mana ahan dariiqii mu'miniinta marka inaad saacad walba baqaydo weeye inaad ka cabsaydo inaad ixraafto dariiqa ilaahay ka leexato saacad walba inaad ka cabsataa la rabaa xadiiskaas caaisha ayaa welied xadiis saxiix muslimka ku sugan weeye waxaa ka mid ah ducooyinka nabiga sala allahu calayhi wasalam uu ku ducaysan jiray oo ku furfuran jiray salaada allaahu allah akbar wax walba ka weyn kabiiran takbiiran weynayn weynayntaasoo kabiiran weyn ayaan weynayni alle allaahu alle ayaa akbaru wax kastaba ka weyn wax walbaba allaa ka weyn ey kabartu allaan weyneeye kabiiran takbiiran weynayn wey allaan weynayn weynayna allaahu allah akbaru wax walba ka weyn allah wax walba ka weyn alla waan weynayn kabiiran weynayn allaahu akbar allah wax walba ka weyn kabiiran weynayn ayaan alla weynayna marka allahu akbar kabiiran allahu akbar kabiiran allahu akbar kabiiran saas wey markaas wuxuu dhihi jiray nabiga alxamdu mahad iyo ammaan wanaagsan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay xamdan kaiiran xamdi aad u fara badan xamdi aad u fara badan ayaan ilaahay mahadina oo uu leeyahy walxamdu mahad lilaahi allay u sugnaatay kaiiran xamdan kaiiran mahad aad u fara badan ayaa ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala ayaan mahdinaa walxamdu lilaahi kaiiran wa subxaana allah ilaahay baa nastaha nastihidda ku munaasibka ah nuqsaan iyo ceeb oo dhan ayaan ilaahay ka nastihin ilaahay nuqsaan male ceeb male sidaasaan leeyahay alla nastaha bukratan aroortii subaxda hore iyo waasiilan galabkii labadaba ilaahay waa nastaha labadaba ilahay waa nastaha alaaan saddex goraa nabi ku celi jir intaana saddex goor kusoo celin allahu akbar kabiira allahu akbar kabiira allahu akbar kabiira alxamdu lilahi kaiira walxamdu lilaahi kaiira walxamdu lilaahi kaiira wasubxaana allahi bukratan waasiila saddex goor ku celin subxaa la bukratan waasiila subxaa la bukratan waasiila subxaa la bukratan waasiila saddex goor taasuu ku celin wey ee ducadanamu saddex goor kusoo celina maaha midaan dambe sida alfaadii hore saddex goor uu mid walba ugu celiyey midaan u dambaydo subxaa lah bukratan waasiilan saddex gooruu ku celaa wey macnaheedu waa saas ee ma ahan waxa weeyaan markuu midiiba saddex ku celiyo haddana mar kale kusoo celaa maaha fiiri allahu akbar saddex gooruu ka dhigin allahu akbar kabiira alxamdulilahi saddex gooruu ka dhigin wa subxaa lah bukratan waasiilan saddex gooruu ka dhigin khalaas intaas markuu dhameeyo wuxuu dhihi jiray acuudu billah ilaahay baan magan galaa ilaa salaada aad tukayda shaydaan inuu kaa qasuu raba asagu waa inaad ilahay ka magan gasho acuudu billah allah ayaan magan galaa min ashaydaani shaydaanan ka magan galaa min nafqihi shaydaanka kibirkiisan ka magan galaa isla weynankiisa ayaan ka magan galaa allah wa nafsihi gabaygiisaan ka magan galaa shicirkiisa iyo gabaygiisa ayaan ilaahay ka magan galaa subxaanahu wa tacaala badanaba gabayada waxa weyan heesaha iyo muusiqyada iyo waxa weeyaan xadrooyinka iyo shicirada kufriga waxaas o dhan waxa weyan gabayada badana waxyaalaha wax lagu baadiyeeyo wey marka kulli heesuhu waa gabay shaydaan waxa weyan heesuhu waa gabay shaydaan wastafziz man istatacta minhum bisawtika sawtu shaydaan mujaahid muxuu ku fasiray way heesta sooma dhihin marka heesahoo dhan waa sawtu shaydaan cod la maqlo codka u xun weeye waa waxa qofka qalbigiisa nifaaqa ku abuura waa qur-aanka shaydaanka ma garatay marka ilahay inaad ka maqasho weeye gabayga shaydaan waa heesaha waa mustiqyaalka waxa weeyaan waa gabayada shirkiyaadka iyo kufriyaadka ah marka waa nafsihi shaydaanka gabaygiisan ilaahay ka magangelin wa hamsi waalidiisan ilaahay ka magangelin inuu iwaalo oo waxa weeyaan idaandaamiyo oo macnaha waxa weeyaan uu maskaxdeydii ku cayaaro ilaahay baan ka magangelin ducadaas nabigu sala allahu alay slm waa ku ducaysan jiray salaada waa ku furfura jiray xadiidkaasna waxaa wariyay jubayr ibnu mudcim radia allahu tacaala canhu wuxuu kaloo nabiga ku furfura jiray sala allahu caleyh wasalam allaahuma laka alxamdu allahuma hadabaa iskale anta nuuru samaawaati waalardi ilaahow adiga waxaa tahay samaawaadka iyo dhulalyaalka nuurkoodaa tahy maxaa loola jeedaa nuurka samaawaadkaa tahy maxaa loola jeedaa nuuryaalka annagu aan u jeedno mid ka mid ahaa allah ma ahan macnahaas waa baatil biitifaaqi loolama jeedo laba macnay a'imada badanaba ku fasiraan nuurku waa labo nuur macnawiya iyo nuur xisi ah nuur xisi ah waa maxay waa nuur loo jeeda nuurka dayaxa nuurkiisa qoraxda nuurkeeda xidigaha nuurkooda dabka nuurkiisa nalalka la shidana nuurkooda wax alla waxa iftiimaya adduunka waxa weya looga shaqaysto ee qoraxda ugu weynto dayaxu ku xigo xidiguhu ku xigaan nuurkaas waa nuur xisiyaho loo jeedo rabbulcaalamiina iskale waxa nuuriyaa waa rabbulcaalamiin nuurkaas alle asagaa abuurtay waxa weeyaan sida saaxib alcawn macbuud shamsulxaq alcadiim abaadi waxa weeyaan waa kii markuu fasirayay wuxuu yidhi ey munawiruhumaa wa khaaliqu nuurihimaa ilaahay weynaa subxaana wa tacaala midka nuuriyo weeye samaawaadka iyo dhulalyaalka nuurkoodana alle asagaa abuuray wuxuu yidhi yiri abu cubayd macnaheeda waxa weeye binuurika yahtadii ahlu samaawaati waalardi waa macnaha labaad nuurka macnawiga ah ee samaawaadka waxaa ku sugan malaa'ia waxa dhulka ku sugan ee mu'miniin ah waxay ku hanuunaan waa nuurka ilaahay nuurka ilaahay ayay ku kala gartaan xaqa iyo baadilka marka nuurka macnawiga waa xaqa inaad garato wey nuur lhidaayati walbayaan wey ibnu jariir abari laftigiisa allah nuuru samawati markuu fasiraya sidaasuu ku bilaabay oo wuxuu yidhi macnaha koobaade loola jeedo waxa weeye haadii man fi samaawaati waalardi waa midka hanuuniya samaawaadka waxa ku sugan iyo dhulka waxa ku sugan oo waxa ay ku kala garanayaan baadilka iyo xaqa waa nuur ilaahay siiyo qalbigooda geliyey marka nuurka xisiga ah ee loo jeede iftiinka qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha iyo dabka iyo nalalka ilaahay waa midka abuuray oo ku galladaysay addoommadiisa nicamta intaas le-eg haddana nuurka macnawiga ah ee qalbiga gala ee xaqii baadilka lagu kala gartana ilaahay waa midka bixiyey oo waxa weeyaan siiyaan dadka ku hanuuna marka labada nuurba ilaahay asagaa bixiyey marka nuurkana intaasaan uga gaabsanayna allaahuma alla laka adiga kaliga alxamdu mahadu kuu sugnaatay anta adiga nuuru samaawaati walardi ciraryaalka iyo dhulalyaalka nuurkoodaa tahay oo axadka waxa weya waxa samaawaadka ku sugan dhulka ku sugan hanuuniyaa tahay nuurka iyo iftiinka adduunka lagu haysto ee waxa weya samaawaadka iyo dhulka inta ka jira ka dhexda ka jirana ilahu midka abuuraata waman makhluuqa fiihinna ciraryaalka iyo dhulalyaalka ku sugan ilaahu rabbiw midka hanuuniye adigaa tahay adiga weeye nuurkay haystaanna midka abuuray adiga weeye oo nuurka xisiga adaa abuuray kan macnawigaana ilaahu adaa siiyey oy ku hanuuneen walaka alxamdu allow adaa mahadu kuu sugnaatay anta adiga qayimu samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulalyaalka midka ilaaliyaa tahay iyo waman makhluuqa fiihinna ku sugan toddobada samo iyo toddobada dhul waxa ku sugan ee makhluuq ah ilaahayow qayimka ilaalinaya u taagan ee xifdinaya oo ilaalinaya ilaahu adiga weeye ee shay walba siinaya wax u manaasibka ay ku taagan yahin ku xifdisan yahi qayimka midka waarid xaafidka weye oo ilaalinaya anta adiga qayimu samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulalyaalka midka ilaalinaya xaafidka ilaalinaya ayaa tahay iyo waman makhluuqa fiihina ciraryaalka iyo dhulalyaalka ku sugan walaka kaliga kaliga fiiri waa taqdiimu maa xaqaw taakhiir yufiidu lxasra shay in gadaal la mariyo xaqiisu ah haddii lasoo hormariyo koobiduu faa'iideeya walakadaas kulli la hormarinayo luqa ahaan gadaal in la dhigo ayaa asalku ahaa marka lasoo hormariyo macno goonihay keenin oo waa maxay ilaahay in lagu koobo macnahaas la sheegayo oon cid kale lalahayn marka cid kale kulama laha adaa mahadda keligaa mudan maxaa yeelay anta adiga rabu samaawaati waalardi waman fiihinna dhulalyaalka ciraryaalka rabbiga abuurayaa tahay iyo waman makhluuqa fiina ku sugan walaka kaligaa alxamdu mahadu kuu sugnaatay laka kaligaa ayaa mulku samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulalyaalka mulkigooda mulkiga waa maamulka tasarufkooda adaa leh cid kula maamushaa ma jirto mala kulama maamulo weli kulama maamulo nabi kulama maamulo cid kale kulama maamusho iyo waman makhluuqa fiihina ciraryaalka iyo dhulalyaalka ku sugan mulkigaasa walaka alxamdu kaligaa mahadu kuu sugnaatay anta adiga meliku samaawaati waalardi cafwan cafwan macnihi horaan ku laabano walaka adiga kaligaa ayaa ma alxamdu mahada kuu sugnaatay laka kaligaa ayaa mulku samaawaati waalardi waman fiihina ciraryaalka iyo dhulalyaalka iyo waxa ku sugan adaale mulkigooda adigaa iskale walaka alxamdu adaa mahadu kuu sugnaatay anta adiga waxa weeyaan meliku samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulalyaalka boqorkoodaa tahay midka maamula adiga weeye meliga maamulaya adiga weeye oo kaligaa ayaa maamula weeye melig waxa weya waa midka wax maamula ee tasarufka waxa weeyaan keligiis iskale weeye axadka keligii tasarufka iskale weeye walaka alxamdu kaligaa mahadu kuu sugnaatay kaligaa amahadu kuu sugnaatay anta adiga alxaqu ilaaha xaqa ahaata oo ilaahnimadiisu sugan tahay xaqa shayga haabitka aha la yihahdaa marna waxaa la yidhaha shayga baadilka kasoo horjeeda marka ilaahay ilaahnimadiisuna waa mid suganta alxaqu waa ismun min asmaa illah magac magacyaalka ilahay ka mida wey alxaq marka ilaahay waa mid xaq ilaahnimadiisa xaqa jiritaankiisa xaqahoo sugan anta adiga alxaqu ilaaha xaqa ahaa tahay waa wacduka ballanqaadkaaga aad dadka ku adeeca janno u ballanqaaday alxaqu waa mid sugan wa qowluka hadalkaagu alxaqu waa mid xaq ah oo waxa weeyaan sugan oo xaq ah oo aan baadil ahayn wa liqaa'uka la kulankaaga inta la dhinto berri qiyaama in lagula kulmi doonaa alxaqu mid sugan weeye in inta la dhinto lagula kulmi doonaa waxa weeyaan alxaqu waa mid sugan weeye waxa weeyaan in waxa weeyaan dadka mu'miniinta ay ku arkayaanna waa mid xaqa weeye waa mid xaqa labada macna waa lagu fasirin liqaauka la kulankaaga in lagu arkayo oo beri qiyaama lagu arkaya waa xaq dadka mu'miniinta waxa weeyaan way arkayaan ilaahi rabbulcaalamiin dadka mu'miniinta ee jannada ilaahay gala way arkayaan marka wa liqaauka la kulankaagu alxaqu waa mid xaqa oo inay mu'miniintu ku arkayaan waa xaq in lagula kulmaya waa xaq waljannatu bacigiina waa xaq wey oo in beri qiyaamaad lagula kulmayo bacsi jiraana waa xaq waljannatu jannadu xaqun waa mid sugan iyadan oon shaki lahayn in waa shay sugan oon shaki lahayn wanaaru naartina xaqun waa mid sugan oo aan shaki lahayn wanabiyuna nabiyaalku xaqun waa kuwa xaqa wa muxamadu nabi muxamed sala allahu caleyh wasalam si gooniya isaga wa loo sheegay xaqun waa mid xaqa nabiyaalkana waa ka mid si gooniyana waa loo sheegay la rasuulka u dambeeyey oo in la raaca ay waajib ku aheed oo asaga markii lasoo diray intii ka dambeyday ummadahoo dhan ay waajibka ku tahay inay raacaan weeye wa saacatu saacadda qiyaamu xaqun waa mid xaqa waa shay sugan oo la hubo wey inay dhacaydo oon shaki ku jirin shayga haabitkaaha la yhahdaa xaqa waxa weeyaan wasaacatu saacaddi qiyaamu xaqun waa mid sugan oo la hubo inay dhacaydo allaahuma alla laka keliga aan aslamtu kuu hogaansamay ilaahow kaligaa ayaan kuu hogaansamay oon amarkaaga u hogaansamay oo nahyigaaga aan u hogaansamay oo waxaad i amartana waan samayn wixii aad iga reebtayna allow waan ka harin waayo wa bika keliga aan aamantu ku rumeeyey oo adaan ilaahnimo kuu rumeeyey waan ku rumeeyey wa ilayka xaggaagaan anabtu u soo laabta adaan kuusoo toobad keenay wa bika adigaan khaasamtu dartaa aan u dooday wa bika adiga aan sababta aan u dooday waa maxay dhowr macnaa lagu fasira waxaa ka mid ah bika adaan kugu doono adaan axtaju bika wa udaaficu wa uqaatilu man caanada fiika ilaahay ou subxaana wa tacaala adigaan waxa weeyaan ku xujaysan waxa weeyaan diinkaaga oon ku difaacin oon kula dagaalamin qofka waxa weyan kaa madax adkaadoo kugu kufriya waxa weyan sidaas waa macno wa bika adiga waxa weeyaan ilaahayow ayaan khaasamta kugu doodoon waxa weyan qowlkaagaan xujaysan oon ku difaacan oon kula dagaalamin midka waxa weeyaan kaa madax adkaadoo kugu kufriya oon xujada iyo seefta ayaan ku quncin iyo bika adiga sababta adiga rumaysnaan aan ku rumaysanahay aan kuwa ku khilaafay ula dooday oon ula dagaalamay macnahaasna waa sawaab wa bika khaasamtu wa ilayka xaggaagaan xaakamtu ilaahay oo usoo xugun tegey wa ilayka xaakamtu macnaha adigaan xaakim kaa yeeshay aniga iyo qofka adiga ku khilaafsan qofka adiga ku khilaafsan iyo aniga xaakim ilaahay o adaan kaa dhigtay adaana kala xukminaya ee cid kaleeto u xugun tegi maa sida jaahiliyada ugu xugun tagaan alla qeybkiisa wa ilayka xaggaagaan xaakamtu usoo xugun tegey oo adaan xakamka wax kala xukmiya kaa dhigtay faqfir lii allow ii dhaaf maa qadamtu waxaan hormarsadoo dunuub ah iyo wamaa akhartu waxa aan dib marsaday oo waxa weeyaan waxa aan dembionta sameeyo markaan dhintay ka gadaal la iiga daydo waa arrin khatiir oo jiddan ah inaad dembi samaydo oo dembigii dad kaaga daydaan marka waxaan dib u dhigay ilaahayow adaan waxa weeyaan kaa raba inaad ii dhaafto wey faqfir lii ii dhaaf maa qadamtu waxaan hormarsadoo dunuub ah iyo wamaa akhartu waxaan dib u dhigay iyo wamaa asrartu waxaan qarsaday dunuubtii aan hoos u sameeyoon iyadoon lay arkayn sameeyey iyo wamaa aclamtu wixii aan muujiyo dunuubtii iyadoo lay arkayo aan muujiyoon sameeyey ayadana allow ii dhaaf ayadana allow ii dhaaf anta adiga almuqadimu ilaahu midka hormariyaata qofkaad rabto adaa qiimo u yeelayo hormarinayo qof qiimale ka dhigaya adaa hormariya wa anta adiga almuakhiru adaa dib u dhiga qofkaad rabtana adaa qiimaha ka qaadayo wax liita oo dambeeya adaa ka dhiga oo dullaynaya laa ilaaha mid la caabudaa xaq ma ahan ilaa anta adiga un ma ahane inta kaloo la caabudaa waa baatil gardaraana lagu caabudahay gar uma lahaa cibaado anta adiga ilaahii macbuudkaygiyaa tahay axadkaan caabudaya adiga weeye laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq maahan ilaa anta adiga ma ahane taasna nabiga waa ku furfuri jiray sala allahu caleyh wasalam waana xadiis saxiix oo cabdullaahi bni cabaas ayaana nabiga ka wariyey sala allahu caleyh wasalam ducooyinkaas marka badan ducooyinkaas badan waxa weeyaan ma hal mar ayaa waxa weyan la isla akrino kulli waa isku darin qofku mase salaad walba miduu ku bilaaban sida sawaabka labada qowlba culummadu waa sheegaan nawowi oo kaleeto marka uu joogo kitaabkiisa adkaarka wuxuu idhaa inuu jamciyo qofka keligiis tukana waa jamcina inuu jamciya fiican imaamka jamaacada uu tujina ay raalliga ka yihin inuu ku dheereeyana waa jamcina qofkii laakiin imaamkii oo waxa weeyaan aan jamaacadu raalli ka ahayn iyo ma'muumku jamci maayaan saasuu asagu yidhahda ibnulqayim nasaad bnmucaadka wuxuu idhaha maya midba maruu akrin sida sunnada waafaqsanna waxay tahay midba mar inuu akriyo sababtoo ah nabiga sala allahu calayh wasalam asagoo ducooyinkaan oo dhan jamciya xadiis laguma hayo nabigana sala allahu calayh wasalama waxaa la rabaa inaad ku raacdo ficlan wa tarkan ficlan wa tarkan wixii uu sameeyey inaad samaydaa la rabaa wixii uu ka tegayna aad ka tagto ee wixii uu ka tegay haddii aad samaydo waad khilaaftay meeshaas waad ku khilaaftay nabiga marka jamcin ducooyinkan uu jamciyey ma samayna waa ka tegey waa inaad ku raacdood ka tagto jamcinta oo waxa weeye tan marku ducayso tanna marku ducayso tanna marku ducayso tanna marku ducayso oo tanwiic weeye marka sidaasaadna ku noqon karta qof sunnadii nabiga sala allahu calay wasalam siday aheed ugu dhaqmay marka sidaasaa sunadii waafaqsan sidaasaa sunnadii waafaqsan ducaau rukuuci haadaa kanu ducaau rukuuci rukuucdii ducadeedii weeye halkan waxaan ka gelaynaa qofku markuu rukuuco oo salaada dhexdeeda soo ku jira jilbaha gacmaha saaro ducooyinkii uu ku ducaysa lahaa iyo adkaartii uu alla ku xusi lahaa subxaana wa tacaala dikri bay u badan tahay laakiin haddee ducadu waa labo ducaau lcibaada iyo ducaau lmas'ala marka waxa dhan wa iska duca waa la dhihi karaa dikriga caadiga markaad aqrinaydo subxaana allahi leedaod alxamdu lilahi leedahay macnaheeda waxaad weeyaan alfaadan waxaad u akrinaydaa raqbatan wa rahba jacayl aad ilaahay thawaab ka rabto iyo cabsi aad naartiisa ka cabsanaydo oo macnaheeda waxa weye lisaanulxaalkaagu waxa weeye ilaahow jannadaada igu siiya raalli ahaanshahaaga allow caradaada iyo cadaabkaaga iga badbaadi marka waxa weye waa duco wey cibaadadoo dhanba midna waxa la ducaa ulmasala waa middaa toos u leedaha ilah waxibla isiyo waxibla isii marka adkaarta rukuucda lagu aqrin agarkeedu waxay u badan tahay waa ducaa lcibaada ducaa lcibaada wuxuu leeyahay qofku markuu rukuuco subxaana rabbi rabbigayga ayaa nastahayaa rabbigayga nastihidda u munaasibka ah ayaa nastihin nuqsaan iyo ceeb oo dhan ayaan ka hufin oon ka dheerayn oo rabbigay ceeb iyo nuqsaan waa ka dheeryahay aan leeyahay wey alaaa maraatin saddex maruu ku celi subxaana rabbi rabbigayga nasiidiisaa nastaa rabbigii alcadiimi weynan ka badnaa halaaa maraatin saddex maruu leeyay halaaa maraatin saddex mar ayuu leeyay hadduu rabo wuxuu kaloo dhihi karaa subxaana rabbiya alcadiim wa bixamdihi wuu ku dari karaa wa bixamdihi waa ku dari karaa xadiidka abu daawuud raqamka sideed boqol iyo toddobaatan waxa weeyaan ayay ku taalla waxa weeyaan waana sugan yaho waa saxiix waxa weyan marka waad ku dari kartaa subxaana rabbiya alcadiim wa bixamdihi markaa subxaana rabbiya alcadiimna waa dhihi kartaa subxaana rabbiya alcadiimna wa bixamdihina waa dhihi kartaa labadu waa sunadii nabiga waxa weeyaan abu daawuud ayay ku tala sunan abi daawuud raqamka sideed boqol iyo toddobaatan daarulqudni iyo axmed iyo dabaraan iyo bayhaqina waa wariyeen sidoo kale marka waa sidaas saddex goora marka ugu yaraan way ka babi karaa o dee keligaa haddaad tahay intaad rabtaad ka dhigan kartaa laakiin ugu yaraan saddex waa inaad ka dhigto saddexaa ugu yar haddaad imaam tahay oo dad tujinaydan hadda dadka inaad ufududayaa la rabaahe waa inaad saddex ka dhigta oodan uga badin sidaasaa fiican marka xadiidkaas xudayfat ibnu yamaan ayaa weriyay in nabigu saddex goor dhihi jiray subxaana rabbiy alcadiim waxaad kaloo dhihi kartaa nabigu dhihi jiray sala allahu caleyh wasalam oo aad u badi jiray weliba aakhiru cumri markii cumrigiisa ugu dambeydey wuxuu aad u badi jiray subxaanaka ilaahu nastihidaadaan ku nastaha nuqsaan iyo ceeb oo dhan inaadan lahaynan qiraa allaahumma allaw rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaaniyo wa bixamdika mahadintaada xaalan ku dheehanahay allahuma akfir li allow ii dembi dhaaf xadiidka caaisho weeye marka aaduu nabigu u bari jiray sala allahu caleyh wasalam sujuuddana waa noogu imaan doontaa ducadan wuxuu kaloo dhihi jiray nabiga sala allahu calayhi wasalam subuuxun subuuxun quduusun rabbulmalaa'ikati waruux subuuxun waxa weeyaan waa khabar mubtadad usoo qadaran waxaad dhihi kartaa rukuucii wa sujuudii liman axaday u sugnaatay subuuxun dahir waxa weeyaan nastahnaan badan quduusun dahirnaan badan saas inaad tidhaahdo inaad tidhaahdo rukuucii wa sujuudii rukuucdayda iyo sujuudaydu liman axaday u sugnaatay subuuxun nastahnaan badan quduusun dahirnaan badan sida abu cubayda uu yidhi waxa weeyaan waxaan l waxaan rabaa waxaan rabaa annihaaya ibnu ahiir sida uu yidhi waxa weeyaan waa labaduba waa mubaalaqa labaduba waa mubaalaqa mubaalaqa labadaba ku jirta saasuu yidhi waxa weeyaan nihaayada uu ku yidhi ibnu ahiir min abniyati lmubaalaqa ayay kamid yihiin labaduba waxaad kaloo dhigi kartaa inaadan hadalkaas dheer soo qadarin inaad tirahdo huwa alle bis mutadaha dhan aad ka dhigato oo tiraahdo sida qurdubiba uu yidhi waxaad dhigi kartaa huwa alle subuuxun waa mid la nastaho oo aad u nastahnaan badan quduusun waa mid daahirnaan badan oo daahir ah oo nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka fog oo ka daahir ah labada macno midaa rabta rabulmalaaikati malaaigta khaaliqooda weeye waruux malakul jibriil rabbigiisa weeye waxa weeyaan malaaigtii si guuda loo sheegay malku jibriil waa ka mid si gooniya haddana loo sii sheegay isagii rablmalaaikati waruux taasna waad dhihi kartaa markaad rukuucsan tahay waxaa kaloo nabigu dhihi jiray sala allahu caleyh wasalam allaahumma allow laka kaligaa aan rakactu kuu rukuucay keligaa cid kale maya cid kale maya saas darteeda haddaad hadalkaas tidhi hadhow markii maaragtay aad salaamaydo shiiqaaga iyo qofaad jeceshahay ha u rukuucin ha u rukuucin inxinaa ha samayn dad badana waxa weyan u rukuucaan culimmadooda iyo dadka ay jecel yihiin markay arkaan saasay leeyihin rukuucdii taas xaqaas allah iska leh adoo madaxaagu taagan yahay salaan si kastood u jeceshood u qiimaynaydo mahan inaad u rukuucdo rukuucda allah iska leh hadda u fiirso allah keligaan ku rukaca ma dhihino hadhow ha ka been sheegin marka allaahuma low laka kaligaan rakactu kuu rukuucay wa bika keligaa ayaan aamantu kuu rumeeyey oo macnaha wax kasta adigana waan ku rumeeyey wa bikulli maa akhbarta wa amarta wa nahayd kaligaa aan ku rumeeyey kaligaa ayaan ku rumeeyey wax alla waxaad sheegtay iyo waxaad amartay iyo waxaad nahiyadayna ilaah waan rumeeyey wa bika kaligaan aamantu ey sadaqtu bika wa bikulli maa akhbarta wa amarta wa nahayta ilaahow kaligaan ku rumeeyey wax kastood sheegtay ilaahayo waan rumaysta wax kastood amartay waan rumaysto waan samaynaa oo waxaan ka awoodo wax kastood reebtayna ilaahayo waan ka tegaya saas waa inaad ilahay ballan kula gashaa walaka kaligaan aslamtu ilaahu kuu hogaansamay keligaa aan ilaahayo kuu hogaansamahay oo waxa weeyaan awaamirtaadaan qaadan nawaahidaadaan ka tegin ilaahow kaligaa aan kuu hogaansamay oon ilahnimo kuugu hogaansamay khashaca laka ilaahayo wuu kuu khushuucay samci maqalkaygu ilaah aduu maqalkaygu isku kaa dulleeyey aduu kuu khushuucay amarkaagu qaadan wax aadan raalli ku ahayn dhegahayga ku dhegaysanma wax aad raalli ku tahay waa ku dhegaysanaa waa uga faa'iidaysana ilaahow ma maqalkaygu aduu kuu khushuucay wa basarii aragayguna ilaahu aduu kuu khushuucay aduu isku kaa dulleeyey ilaahayo waxaad raalliga ka tahay ayaan indhahayga ku fiirin wax alla waxaad xaaraam waxa weeyaan ka dhigtayna ilaahu indhahayga waa ka fogey mogtahay indhaha iyo dhagaha si gooniya waxaa loogu sheegin indhaha iyo dhagaha waa kuwa raba daacaadka in looga faa'iidaysto qofku xaqa wuxuu ku dhegaysan waa dhegta waxa uu ku firinna waa isha waxa weeyaan qofka baadiyoobaana meesha halaagu uga dhacaa indhaha iyo dheguhu waa meelaha ugu daran dhegihiyuu ku dhegaysan xantiyuu ku dhegaysan beentiyuu ku dhegaysan khiyaanadiiyuu ku dhegaysan makrigii islaamka loo samaynayuu ku dhegaysan heestiiyuu ku dhegaysan muusiqiyuu ku dhegaysan dhegi indhihiina kaba daranba hadde waa meesha laga halaagsamo oo waxa weyan qofku hadduu halaagsamayo waxa weeyaan xaaraantiiu ku fiirin wax kastoo alla ka xarimay ayuu ku fiirin oo waxa weeyaan raggii waxa ilaahay ka xarimay dumarka ajnabiga ka inay fiiriyaan ilaahay wuxuu amray inay indhahooda ka celiyaan wa qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim ilah wuxuu ihi ragga mu'miniinta waxaad ku tiri adnabiyow indhihiina laaba waa inay indhahooda laabaan gabdhaha muuminaadkana kadalika waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina gabdhaha muuminaadka waxaad ku tiraa nabiga suubano indhihiina laaba ha fiirinina ragga ajnabiga idinka ah indhahooda ha laabeene marka indhihii hadday marka fidnoobaan waxa weyan gabadhii raggii islaamid ajnabiga hay ku fiirin waxa weyan ninkii gabdhihii islaamid ajnabiga hay ku fiirin waxa weyan qurunkii iyo telefishinadii iyo wasaqdii iyo xaaraantii oo dhanna way ku fiirsan indhihii qofku markuu fidnoobo baadiyo marka waa inaad indhahaaga iyo dhagahaaga ay ilaahay u khuduucaan oy isku dulleeyaan oo wax kastoo ilaahay xarimay dhegtaada aadan ku dhegaysan ishaadana ku fiirin wax kastoo ilaahay xarimayna waxa weyan waa inaadan indhahaaga ku fiirin wixii alla amray dhagahaaga waa inaad ku dhegaysato waana inaad indhahaaga ku fiirido oo indhihii iyo dhegihii waa nicmo alle ku siiyeye allihii ku siiyey ha ku caasin allihii ku siiyey ku adeec oo ku caabud wa muki dhuuxayga ilaahu aduu isku kaa duleey dhuuxayga lafta dhuuxa ku jira wa cadmi laftaydu ilaahay aday isku kaa duleyde wa casabi xididadaydu ilaahu aday isku kaa duleeyeen wamaa shayna aduu isku kaa duleeyey istaqallad ay xambaartoo qaaday bihi maaga qadami cagahayga waa jirkii o dhan wey cagahaadu maxay sidaan adigoo dhan ay ku sidaan markaad istaagto jirkaagii o dhan yaa sida labadaad cagood soo maahan jirkaygaoo dhan ilaahu aduu isku kaa duleeyey iskuu khuduucay wey wamaa shayna ilaahu aduu kuu khushuucay istaqallad ay qaaday bihi maaga qadami cagtayda wuxuu kaloo nabigu dhihi jiray xadiidka raawigiisi aanaa sheegin caliy bna abi aalib ayaa xadiidkaas wariyey wuxuu kaloo nabiga sal allahu alay waslm markuu rukuuc dhihi jiray subxaana diljabaruud subxaana waxaan nas waxaan nastahayaa oo nuqsaan iyo ceeb oo dhan inuu ka feyqirayaa diljabaruud allaha qasbida u saaxiibkaa waa maxay jabaruud sida qataadaba yidhi jabbaar markuu fasirayay jabbaar waxaa la ihahdaa aladi jabara khalqahu calaa maa yashaa aladi jabara khalqahu ilaahay khalqigiisa ku qasbay calaa maa yashaa wuxuu doonayo waxa wey iraadadii kowniyad ahayd wey wax alla wuxuu doonayo ilaahay weyne addoonkiisa waa ku qasbin addoonku ma diidi karo wixii qadar ahaan alla u doono maaha sharci ahaan sharciga ilahay cidna kuma qasbo xaqa waa la cadday waxa laleeyahy qofkii waddadaas marana jannuu leeyay qofkii waddadaas marana naaru leeyay laakiin alla wuxuu qadaray sidoodii u dhacayeen cid khilaafi karta ma jirto qof alla wuxuu ku qadaray gablan inuu noqdo adduunka dhan hadduu isku tago carruur ma sii karo midna alla wuxuu ku qadaray carruur inuu helo adduunku hadduu isku tago kama baaji karo mid alla wuxuu ku qadaray inuu faqiir noqdo adduunka hadduu iskugu yimaado qani kama dhigi karo midna alle wuxuu ku qadaray inuu qani noqdo adduunka hadduu isku tago faqiir kama dhigi karo mid ilaahay cuduruu ku qadiray cid ka qaadi kartaa ma jirtan allahayn midna ilaahay caafimaaduu kusoo qadaray mid wuxuu ku qadaray inuu casiis noqdo midna wuxuu alla ku qadaray daliil dulaysan inuu noqdo marka ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala jabbaar weye subxaana diljabaruud allaha qasbidda u saaxiibka ah ee waxa uu doonaya khalqigiisa ku qasboysan diidi karin hadduu doono colaadu soo qadarin cid ka hor imaan kartaa ma jirto nabad keeni kartaa hadduu doono nabaduu soo qadarin cid colaad keeni kartaa ma jirto hadduu doono wuxuu soo qadarin abaarta cid roob keeni kartaa ma jirto isaga aan ahayn hadduu doonana roob uu keenin cid celi kartaa ma jirto sacbada u dhigi kartaa ilaahay wuxuu doonuu ku qasbin addoommada alla subxaana diljabaruud allaha qasbidda u saaxiibka ah allahaas nasdiidda ku manaasibka hanastaha nuqsaan iyo ceeb oo dhan inuu kahog ka fog yahay ayaan qirin waalmalakuud allaha milkiga u saaxiibka ah oo koonkan milkiyo boqorka ka ah waalkibriyaa allaha weynanka u saaxiibka iyo walcadamati weynanka allahaas nastihidiisaa nastaha ducaau rafci kor noqoshada ducadeeda min arukuuc laga kor noqdo intaasna waxa weeyaan waa ducooyinkii ama adkaarihii waxa weeye oo nabiga sala allahu calay wasalam markuu rukuucsan yahy uu akri jiray waa badan yihiin middaad rabtaad akrine tan mar akri tan haddana salaad kale ku akri casirka mid ku akri duhurka mid ku akri maqribka mid ku akri salaadaha sunada mid ku akri kulli waxaa la rabaa sun adigana si aad u noqoto qof sunnadii nabiga ku dhaqmay inaad ducooyinkaas midba meel ku akrido waayna kuu fudan diinkuna qofku markuu ku dhaqmo ayuu xifdiya haddii waxa hal mid aad iska qabsato intii kaleo dhan way kaa lumayan laakiin midaan haddaad ku akrido salaadan tanna salaadan ad ku akrido kulli ducooyinkii oo dhan waxa weya waa kuu xifdisan yihiin diinkana waxaa lagu xifdiya waa dhaqanka diinkana waxaa lagu xifdiyaa waa dhaqanka marka midba markuu akri xadiidkaas u dambeeyey subxaana diljabaruud walmalakut walkibriyaa walcadama waxaa wariyay cawf ibnu malik alashjaci radia allahu tacaala canh ducaau rafci kor noqoshada ducadeeda min arukuuci rukuucda laga kor noqdo rukuucda markii madaxa laga soo qaado waxa weeyaan ducadii uu qofku ku ducaysan lahaa ama dikrigii uu allah ku xusi lahaa wuxuu dhihi jiray nabiga sala allahu caleyh wasalama samica allahu ilaahay waa ka aqbalaa liman xamidahu qofka mahdiya qofka mahdiya ilaahay waa ka aqbalaa samicada macaani badanay ku timaada waxaa ka mid ah waxa weeyaan ijaaba ilaahay waa ka ajiibaha waa ka aqbalaa macnaha hadda loola jeedana waa midkaas markaa ee midii maqlid aheed maaha samica allahu ilaahay waa aqbalaa liman xamidow qofka mahdiya ilaahay wuu ka aqbalin mahdintaas wuuna ka ajiibin waa ka abaalmarin saas inuu nabigu dhihi jiray sala allahu caleyh wasalam abi hurayra wariye waa xadiis saxiixa wala wuxuu kaloo dhihi jiray marka markuu istaago intaas waa markuu madaxa soo qaadayo markuu madaxa soo dhaqaajinayo rukuucda ka soo qaadayo soo saas usoo istaagayo weeye intuu dhihi lahaa markuu sinaado qof taagan noqdo ayuu ducadan kale akri jiray wuxuu dhihi jiray rabbanaa walaka alxamdu rabbanaa walaka alxamdu xamdan kaiira ayiba mubaarakan fii marka gabalanta madaxa soo qaadaan dadka iyagoo taagan waxay leeyihin samica allahu liman xamid isagoo taagan ee taagnidan duco kale iska leeda ma laha tan ma laha tan waxa weya madaxa markaad soo dhaqaajinayda soo socodkaas xarakada intaad samaynayda samic llahdu iska leeda soo ma jeedid marka uu soo istaaga isagoo siman oo wuxuu dhihi jiray rabbanaa rabbigeeniyo walaka alxamdu mahad aday kuu sugnaatay xamdan mahad xamdigaasoo kaiiran fara badan xamdigaasoo dayiban wanaagsan xamdigoo mubaarakan fiihi dhexdiisa la barakeeyey rifaaca ibnu raafic ayaa wariyey xadiidkaas radia allahu canh marka ducadaas marka ducooyinku waana badan yihin waxaad dhihi kartaa rabbanaa laka alxamdu rabbanaa walaka alxamdu allahuma rabbanaa laka alxamdu allahuma rabbanaa walaka alxamdu intaba waxa weeyaan waa suganta afarta middaa rabtaad dhihi kartaa ilaa afartuba waa sugan yihiin wuxuu kaloo dhihi jiray mararka gobol rabbanaa walaka alxamdu markuu yidhaahdo oo wuxuu dhihi jiray mila asamaawaati wa mila alardi wamaa baynahumaa wa mila maa shita min shayin bacdu ahla ahanaa'i walmajdi axaqu maa qaalahu lcabdu wa kulunaa laka cabdu allahuma laa maanica lima acdayta walaa mucdiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddi minka aljad wuxuu dhihi jiray mila asamaawaat mila laba wejaa lagu nasbiya inaad xaalaydo oo tidhaahdo mila samaawaati ay maalian asamaawaati ciraryaalka muggood xaaluu yahay xamdigaasu ciraryaalka muggood ciraryaalkoo buuxa macnaha wey ha shayga inta uu qaadaa la yidhahda mil-iga shayga muggiis shayga buuxa ayaa la yidhahdaa marka mil-a samaawaati ciraryaalka muggood ama ciraryaalkoo buuxa xaaluu yahay xamdigaasu wa mil al ardi dhulkoo buuxa xaaluu yahay waxa weyaan xamdigaasu iyo wamaa baynahumaa inta ciraryaalka ciraryaalka udhaxayda oo buuxda wa mil-a maa shay muggiis xaalu yahay shiita aad doonto oo min shay-in shay ah bacdu intaas ka gadaal wax allo waxaad doonto oo shay ah muggooda xamdiyaad ilaahu leeda ahla hanaa'i yaa ahla hanaa ammaanta allaha ehelka u ahow in la ammaano allaha mudan oo ehelka u ahow walmajdi weynanka allaha ehelka u ahow axaqu maa shayga ugu xaqnimo badan oo qaalal cabdu addoon yidhaahdo wax addoon yidhahdo waxa ugu xaqnimo badan wa kullunaa dhammaanteenna laka adiga xaaluu kuu sugnaaday cabdun addoonaa nahaye wax addoon yidhaha waxa u xaqnimo badan inuu yidhaahdo allaahumma allow laa maanica mid diidi karaa ma jiro limaa acdayta waxaad adigu bixido walaa mucdiya mid bixi karaana ma jiro limaa manacta waxaad adigu diiddo walaa yanfacu waxba tari maa daljaddi qofka qaninimada u saaxiibka aho qaniga ah minka xaggaaga aljaddu qaninimadiis waxba ka tarimin oo qaninimada uu qaniga yahay adiga kaaga deeqtoonaa maa ilbiriqsi xataa iskuma filnaa karo dadka adduunka qofka ugu qanisan oo ilaahay kama deeqtoonaa karo wax addoon yidhaahdo wax ugu xaqnimo badan waa midaas fiiri waa tawxiid rasmi ah waa inaad ilaahi weynaa subxaana wa tacaala fiiri u qirto waxa uu diido qof bixi kara ma jiro wax uu diido allaahumma allow laa maanica mid diidi kara ma jiro limaa mana lima cadayta waxaad adigu bixido wixii alla doono inuu ku siiyo hadday caafimaad tahay hadday caruur tahay hadday cibaado tahay hadday janno tahay hadday tahay waxa weeyaan ciso waxa alla bixiyo qof hor istaagi kara ma jiro firi qof hor istaagi kara ma jiro laa maanica mid diidi kara ma jiro limaa acdayta waxaad bixido walaa mucdiya mid bixi karana ma jiro limaa manacta waxaad diiday shay alla diiday oo inuusan ku siin u go-aansaday cid waxa weeye ku sii kartaa ma jirto adduunka o dham hadduu isku tago marka yuu annafcu waduru yuu gacanta ugu jiraa allah huwa daaru naafic huwa naaficu daar ilaahi weynaa keligiisay gacanta ugu jirtaa nafciga iyo durka saas darteed allah haddaad saas u rumaysan tahay oo aad adkaartan iyo axaadiistan nabi maxamed rumaysan tahay cidaan allah ahayn waa inaadan tuugin oodan ka tuugin nacfi inuu ku siido aan addoommadu awoodin aadan ka tuugin inuu dhib kaa qaado aan addoommadu awoodin walaa yanfacu daljadi jad daljadi jadiga waxaa weyan hantida qofka hantida u saaxiibka ah ee hantida haystaa minka xaggaaga waxa weeyaan walaa yanfacu waxba ma anfacayo daljadi qofka hantida u saaxiibkaa minka xaggaaga aljadu hantidiisu waxba kama anfacayo oo waxa weeyaan hantida uu haysto kaaga deeqtoonaama adiga wey xadiidkaas abu saciidin alkhudriy ayaa wari mil-ada macnaha icraabka labaad waa in laga dhigo masder masdernimo lagu nasbiyo waa banaantah oo la yidhaahdo waxa weeyaan markaas macnuhu wuxuu noqon xamdan mahdinaan ku mahdin low kaana xamdigaasu hadduu ahaa lahaa ajsaaman la mala-a samaawaati walard ciraryaalka iyo dhulyaalka buuxilaha xamdi waxaan ku mahdinaa hadduu wax jirmil ahaa lahaa cirkii dhulka buuxina saasna waxa weeyaan waa banaantahay in lagu nasbiyo oo la yidhaha waa masder o macnaheeda waxa weeyaan mila samaawaati ay xamdan low kaana ajsaaman la malaa asamaawaati walard taasna dhigan marka intaasna waa midii uu nabiga sala allahu calayhi wasalam uu waxa weeyaan uu akri jiray markuu rukuucda madaxa ka soo qaado ducaau sujuudi haadaa kanu ducaau sujuudi waa sujuudda ducadeedii majdiga sharaf waa la dhihi karaa cadamo weynan iyo sharaf labada waa la dhihi karaa labadaba waa saxiix walmajdiga majdiga waxa weeyaan alcadamatu wanihaayatu sharaf wey aniha alcadamatu weynanka iyo wa nihaayatu sharaf sharafka meesha ugu dambayda labadaba waa la yihahdaa marka haddaa rabto sharaf aad ku fasiran karto ducaau sujuudi sujuudda ducadeedii hada maxalo halkan waxaan ka gelaynaa waxa weeyaan sujuudii ayaan ka gelaynaa sujuudii ayaan halkaana ka gelaynaa sujuudiyaan halkaan ka gelaynaa ducaau sujuud wuxuu nabigu dhihi jiray sala allahu alayh wasalama subxaana rabbi rabbigayga nastihidiisaan nastaha rabbigayga ayaan nastihin oo nuqsaan iyo ceeb oo dhan ayaan ka nastihin rabbiga laclaa saraynta badnaa halaaa maraatin saddex mar saddex mar uu nabigu dhihi jiray sala allahu alay subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa saddex gooruu ku celi jiray nabiga sala la waa xadiis saxiixa waxa xudayfat bnu yamaanana weriyey subxaana rabiya alaclaa wabixamdihina waa dhihi karaa qof iyadana xadiiska abu daawuudi kusugantahay sideed boqol iyo toddobaatan raqamka abal ka fiiri waxa weya xadiiska abu daawuud kusugantahay subxaana rabiya alaclaa wabixamdihi qofka waa ku dari karaa waa ku dari karaa wuxuu kaloo nabigu dhihi jiray subxaanaka ilaahu nastihidaadaan ku nastaha allaahuma allah rabbika rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeniyo wa bixamdika mahadintaada xaalan ku dheehanahay allahuma kfirlii ilaahu ii dambi dhaaf anoo ku mahdinayaan ku nastahaahe rabbi ow ii dambi dhaaf soo marnay rukuucdan inuu nabigu kudhihi jiray oo aanu soo sheegnay saxaabigii weliy hore aanu soo sheegnay subuuxun huwa alle subuuxun waa mid nastihidiisa la nastaha aada u badan taho aada loo nastaho subuuxun ey munazahun alle waa mid la nastaho in badan quduusun ilaahay waa mid dahiran oo nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka dahiran dahirnaan badan rablmalaa'ikati waa malaa'igta khaaliqa abuuray waruux malgujirbil khaaliqa abuuray wey sujuudda nabiga waa kudhi jira rukuucda inuu kudhi jiran waa soo maran wuxuu kaloo dhabigu dhihi jiray sala allahu alay waslam isagoo sujuudsan allaahuma allah laka kaliga aan sajadtu kuu sujuuday cid kale uma sujuudin wa bika kaliga ayaan aamantu ku rumeeyey keliga aan ku rumeeyey ay sadaqtu bika wa bikulli maa akbarta wa amarta wa nahayta ilaahu kaliga aan ku rumeeyey wax alla waxaad amartaan rumaysanahay waa samaynaa waxaan ka awoodo wax alla waxaad iga reebtay ood nah nahyiday alla waan ka haraa waan rumaysana wax alla waxaad sheegtayna ood adugu noo sheegtayna rablcaalamiino ilahay waan rumaysana wa bika amantu ilaahu adaan keligaa ilahnima kuu rumeeyey walaka kaligaan aslamtu kuu hogaansam ilaahu keligaa aan kuu hogaansana wax alla waxaad iga reebta waan ka haraya wax alla waxaad ifartona ilaahayo waan la imaanaya waxaan ka awoodo sajada wejhii ilaah iyo wejigay sajada wejhi wejigaygii waa sujuuday lila liladii allihii u sujuuday sajada wejhi wejigaygii waa sujuuday liladii allihiiyuu u sujuuday khalaqahu abuurtay wejigan isagaa abuurtay mogtaa dhulka inaad udhigto xaqa u leeyay wejigan dhulka aad dhigaydo asagaa abuurtay xaquu leeyay marka dhulka inaad udhigto sajada wejhi wejigaygi waa sujuuday liladii allihii u sujuuday khalaqahu abuurtay oo wa sawarahu suuradeeyey wejigan muuqaalkan yaa u yeelay suuradda uu leeyahay ama muuqaalka uu leeyahay yaa u yeelay allah allihii marka muuqaalkan u yeelay allahaasa wejigaygu u sujuuday wa shaqa allihii jeexay samcahu wejigan maqalkiisa wejigan moogtahay dheguu leeyahy dhegtan yaa u dalooliyey oo maqalka u yeelay allah allahaas weji sujuuday wa basarahu ishaan allihii u jeexay ishan yaa u jeexay wejiga ku taalla allah soo maahan allihii indhahan u jeexayo wejigu u sujuuday macnaha inuu sujuudda alle xaq u leeyaha lagu dareensiinay wejigan markaad dhulka dhigaydood alla u sujuudaydo allah uu u sujuuday waa allihii abuurtay waa allihii dhagahan u dalooliyey waa allihii indhahan u jeexday marka xaquu leeyahay waa allihii suuradan quruxda badan u abuuray xaquu leeyahay alle in loo sujuudo tabaaraka allah ilaaha kayrkiisu batay ey kahura khayruhu wey ilaaha kayrkiisu batay allahaasoo axsanu lkhaaliqiin inta wax abuurta u wanaag badan subxaana diljabaruud subxaana diljabaruud allaha qasbidda u saaxiibkaa ee wuxuu doonaayo ku qasba addoonka xadiidkaas maana sheegin saxaabi wariyey caliy bnu abi daalib baa wariyey wey xadiidkaas hore umaanaan soo marin ila waaye wuxuu kaloo nabigu dhihi jiray sujuudda subxaana diljabaruud allaha qasbidda u saaxiibkaa ayaan nastahaya oo nuqsaan iyo ceeb oo dhan inuu ka hufan yahay ayaan qiraya allah addoomada wuxuu asagoo doona ku qasba walmalakuud allaha mulkiga u saaxiibka koonkan maamula walkibriya allaha weynanka u saaxiibka iyo walcadamati weynanka waa soo marna xadiiska rukuucdan kusoo marna wuxuu kaloo nabigu dhihi jiray sala allahu calay wasalam markuu sujuudsan yahay allaahuma kfir lii allahu ii dhaaf dembii dembigayga kullah kullahu dhammaantiis ilaahu dembigayga oo dhan ii dhaaf diqahu kiisa yar iyo wa jillahu kiisa weyn oo badan diqahu kiisa yar ay qaliilahu iyo wa jullahu kiisa badan ay kaiirahu ilaahu dembigayga kiisa yar iyo kiisa badan ii dhaaf wa awalahu dembigayga kiisii horeeyey iyo wa aakhirahu dembigayga kiisa dambey allahu ii dhaaf wa calaaniyatahu dembigayga kiisa muuqda ee addoommadu i arkayeen markaan samaynayey iyo wa sirahu kiisa qarsoon ee addoommada ka qarsoon alla wax kama qarsoona midka addoommada ka qarsoon oon kaligay iyadoon addoommada ogeyn sameeyey kulli ilaahayow ii dhaaf xadiiskaas abuu hurayra wariyey nabigu ducadaas waa ku ducaysan jir markuu sujuudo wuxuu kaloo nabigu dhihi jiray sala allahu caleyh wasalam allaahuma alla inii aniga acuudu waxaan magangalaa biridaaka raalli ahaanshahaaga ilahay sifaadiisa alla magan gala soo ma jeedid ilaahow raalli ahaanshahaagaan magangalaa min sakadika cadhadaadan ka magangalaa cadhadaadan ka magangalaa wa bimucaafaatika ilaahu nabadgelyadaadaan magangalaa min cuquubatika ciqaabkaagan ka magangalaa wa acuudu bika adaan ku magangalaa minka adaana kaa magangalaa ila waxaan alla soo qadarin dhici mayaan xadiiska hore tan abu hurayra wariyey waan sheegnay xadiiskaas hore waan sheegnay cidda wariday allaahuma allaw inii aniga acuudu waxaan magangalaa biridaaka raalli ahaanshaaga min sakadika cadhadaadan ka magangelin wa bimucaafaatika nabadgelyadaadan magangelin min cuquubatika ciqaabtaadan ka magangelin wa acuudu bika adaan ku magangelin minka adaan kaa magangelin laa uxsii ma koobayo hanaa'an ammaan calayka dushaada la ammaano ilaahu ammaanta korkaaga lagu ammaano ilaahiyow ma koobi karo anta adiga kamaa sidiiyaad ahaatay asnayta aad u ammaantay calaa nafsika nafsadaada ilaahu sidaad adugu isku ammaantay allow sidaas ayaa tahay xadiidka caaisha wariday radia allahu tacaala canha ducaau ljalsati fadhiga ducadiisa fadhigaasoo bayna sajdatayni labada sujuudood udhexeeya fadhiga labada sujuudood udhexeeya ducadii nabigu ku ducaysan jiray sala allahu calay wasalam iyo dikrigii qofku ku dikri lahaa oo alla ku xusi lahaa markuu fadhiyo wuxuu nabigu dhihi jiray rabbi kfir lii allow ii dambi dhaaf rabbi kfir lii rabbigaygiiow ii dambi dhaaf rabbi rabbigaygiiow khaaliqaygiiow ikfir lii ii dhaaf rabbi khaaliqaygiiow ikfir lii ii dhaaf saasuu dhihi jiray xudayfata bnu yamaan ayaa wariyay xadiidkaas wuxuu kaloo marmar dhihi jiray allahuma kfir lii allow ii dembi dhaaf waarxamnii allow ii naxariiso wahdinii allow i hanuuni wajburnii allow ikab wajburnii allow ikab laftu markay jabto soo lama kabo addoonku waa daciif ilaahayow ikab oo baahidayda adugu awd wey ilaahu baahidayda dabool wey warzuqni wa caafini allow i caafi oo waxa weeyaan balaayooyinka adduun iyo balaayooyinka aakhiraba allow iga caafi balaayooyinka muuqda iyo kuwa qarsoonba allow iga caafi naarta ugu daran allow iga caafi wa caafini allow i caafi oo balaayooyinka adduun iyo kuwa aakhiraba allow iga caafi warzuqni allow i risaaq oo adugu ibiil oo fadligaaga iyo naxariistaada ilaahu igu risaaq warfacni allow ikor yeel allow ikor yeel oo fadligaaga ixsaankaaga ilaahu kor ii qaadi wey adduun iyo aakhiraba oo cilmi naafica iyo camal saalixa isii wey labadaasaa ilahay ku kor yeelaa qofka cilmi naafica iyo camal saalixa allow iwaafaji wey oo wax qof qiimale iga dhig adduun iyo aakhiraba taasna waa ku ducaysa jir wuxuu xadiidkaas markaa aan hadda akrinay waxaa wariyey cabdullaahi bnu cabaasin radia allahu tacaala canhuma ducaau sujuudi tilaawa marka qofku uu qur-aanka akriyo qur-aanka meelo waxaa ku jirta markaad soo gaarto in la sujuudo ay sunno tahay ilaa afar iyo toban meelood ayaa ku jirta oo markaad soo gaarto inaad sujuudo lagaa rabo oo ay sunno tahay oo ay sunno tahay afar iyo toban meeloodaa ku jirta waxa weeyaan suuratul acraaf marka la dhammeeyo waxa weeyaan way ku jirtaa suuratu naxlina hal sujuuda ku jirta suuratu racdiya ku jirta midda labaad suuratu naxlina midaa ku jirta suuratu lisraana midaa ku jirta suuratulmaryama midaa ku jirta suuratulxaj labaa ku jirta midda hore tiri oo awelka ku dhow suuratu sajda waxa weya suuratulfurqaan midaa ku jirta namlina midaa ku jirta aliflamim sajdana midaa ku jirta saadna midaa ku jirta suuratu fusilatna midaa ku jirta suuratu najmi aakhirkeedana midaa ku jirta ida samaa shaqad midaa ku jirta suuratu iqra bismi rabbika aladii aakhirkeedana midaa ku jirta marka afar iyo tobankaas weeye culimmada gabalna shan iyo tobanay ka dhigaanoo waxa weeyaan suuratu saj suurat lxaj aakhirkeeda midda ku jirtay ku daran marka meelahaasoo dhan qofka markuu qur-aanka akrinayo hadduu k uu keligiis akrinayo oo waxa wey hadduu waxaan ula jeedaa sicaadiya u akrisanayosan salaad ku jirin inuu sujuudaa sunmaa haddii uu salaad ku jiro marka uu soo gaaro inuu sujuudaa sunmaa haddii waxa weeyaan aad dhegaysaydo qofka akrinaya qur-aankana ood maqashana inaad sujuuddo ayaa sunna marka qofka dhegaysanaya iyo kan akrinaaba waa loo sunneeya in inay sujuudaan sujuudahaas marka markaad wejiga dhulka dhigto wixii aad akri laheed ayaa lagu sheegi sujuudu ducaau sujuudi tilaawa qirada sujuudeeda waxa weyan ducadii loogu ducaysa lahaa wuxuu nabigu dhihi jiray sala allahu calayh wasalam wuxuu dhihi jiray sajada weji wejigaygu wuxuu u sujuuday liladii allihii khalaqahu wejigan abuuray oo washaqa dilaaciyay samcahu wejigan maqalkiisa iyo wa basarahu araggiisa bixawlihi ilaahay tasarufkiisa iyo maamulkiisa allihii ku dilaaciyey maamulkiisa macnaha tasarufkiisa allihii ku dilaaciyey wa quwatihi awoodiisa allihii ku dilaaciyey dhegahan iyo indhahan fa tabaaraka allahu allah qayrkiisu batay allahaasoo axsanu lkhaaliqiin inta wax abuurta wanaag badan xadiidkaas caaisha ayaa wariday inuu saas nabigu dhihi jiray wuxuu kaloo nabigu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam allahuma ktub lii allow ii qor bihaa bisababihaa sujuudda aan sujuuday sababteed cindaka agtaada ajiran allow ajar iiga qor ilaahu sujuudan aan sujuuday ilaahu agtaada ajar iiga qor wadac allow iga rid canii xaggayga bihaa bisababihaa sujuudan aan sujuuday sababteed wisran hal dembi allow iga rid dembi allow iga rid ilaahu dembi iiga rid hal dembi hadda waxba loolama jeedo allow dembi iiga rid wey oo iska mutlaq wadac allow rid canii xaggayga bihaa bisababihaa sujuuda sababteed wisran dembi allow iiga rid allow dembi iiga rid hal dembi hadda loolama jeedo ee waa iska mutlaqa ilaahu dembiga iiga rid wey wajcalhaa allow sujuudan aan sujuuday iiga dhig lii aniga cindaka agtaada dukran kayd ii yaalla kayd ii yaalla oo berri qiyaamay aan waxweyn ku badbaado allow iga dhig wa taqabalhaa sujuudan allow iga aqbal minii aniga kamaa taqabaltaa sidaad uga aqbashay min cabdika addoonkaagii daawuudda ahaa addoonkaagii daawuud ahaa sidii aad uga aqbashay ilaahu iiga aqbal kay ku jirtaa daawuud inuu sujuuday waxa weeyaan waa casharka soo socda ayaa laydinkaga rabaa inaad kusoo sheegtaan meeshii daawuud ku sujuuday wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina moxamed